بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين xigmada ku jirta waa maxay kaftanka ama faa'iidada uu leeyahay culamadu waxay yidhahdaan waa idkhaalu suruur fii qalbi akhiika faa'iidadeedu waxaa waaye idkhaalu suruur fii qalbi akhiik inaad farxad geliso walaalkaa qalbigiisa faa'iidadaasi waxaan ka fahmaynaa haddii qalbiga haddii kaftankaasi uu yahay mid caro keenaya idkhaalu suruur miyaa imaanaya maya cagsigeeda imaanayo waa diiq iyo cidhiiri iyo xiqdi iyo nacab inuu sababo lidaalika misaaxa ama kaftanka mid mashruuca iyo mid madmuuma labaduba waa leeyahay kaftan oo dhan waa bannaan yaha sax maaha waxay ku xidhan tahay waxa lagu kaftamayo iyo sida loo kaftamayo kaftanaan bannaanaynaa jira waxyaabaan bannaanayn in lagu kaftamana waa jiraan oo aan misaax gelin in la badsadana xataa midka bannaan in la badsadaa waa laga fiican yahay sababtaa wuxuu sababayaa diiq iyo cidhiiri wuxuu keeni karaa mararka qaar in lagu dagaalamo wixii lagu kaftamayo cidda aada la kaftamaysana inaad iska fiiriso waa muhiim sababtoo ah qof walba lalama kaftamo dadka waxaa ku jira kuwa aan kaftan aqoon kuwa waxaa ku jira wax lagu kaftamay waxaan lagu kaftamin aysan u kala soocnayn waxaa laga yaabaa inuu inta waalidka caayo ku yidhaha waa kula kaftamaayo waa dhacdaa kaftanaan ka waday ama shay min addiinu inta ku ciyaaru leeya kaftanaan ka waday ama beenuu inta sheegu leeya kaftanaan ka waday waxa sax maa kaftanku waa inuu xad leeyahay waa inuu sharciga waafaqsan yahay markay saxaabada yidhahdeen innaka tudaacibuna nebi alay slat slam wuxuu yidhahdeen innii laa aquulu ilaa xaq ilaa xaqan waxaan xaq ahayn anigu ma idhaahdo annawowi raximah ullah asagoo ka warramaya kaftanka madmuumka ah wuxuu yidhaahday fii kitaabihi اladkaar qaala alculamaau culummadu waxay yidhaahdeen almisaaxu almanhiyu canhu misaaxa iyo kaftanka la reebay huwa aladii fiihi ifraadun waa midka ay ku jirto ifraad xadgudub quluwi oo ku jiro wa yudaawamu calayhi oo la daa'imo kaftanka la yska reebay waa midka quluwiga ku jiro ee la daa'imo quluwina waa ku jira waa lagu tarax tegaya waana la daa'imaya kaasi waa manhiyun canhu waa mid la yska reebay sababta maxay tahay loo dhaleeceeyo loo reebay wuxuu yidhi fa innahu yuuriu daxik maxaa yeele wuxuu dhexalsiinayaa qosol wa qaswata alqalbi iyo qalbi qalayn qosolka badan qalbi qaleeluu leeyahay kaftanka faraha badanlana qalbi qaleeluu keenaya maxaa yeele qosol badanuu sababaya wa yushqilu can dikri illaah wuxuuna qofka ka mashquulinayaa dikriga ilaahay waa mafsado kale qalbigu inuu kaa qallajinayo waa mafsada inuu dikriga ilaahay kaa mashquulinayo mafsado kale wey waalfikr wuxuu kaloo ka mashquulinayaa qofka inuu ku fakiro fii muhimaati اddiin waxyaabaha muhimaadka ah ee diinka ka mid ah inuu ku fakiro ka mashquulinaya wa ya-uulu fii kaiiri min alawqaat wuxuuna ku dambaynayaa fii kaiirin in badan min alawqaati awqaadka awqaadda ka mid a ila liidaa'i dhib ayuu u dhammaanayaa in badanoo awqaadda ka mida qofka wuxuu la aadayaa dhib buu la aadaya macnaha inuu dadka dhibaateeyo wa yuwariu alaxqaad wuxuuna dhexal siinayaa xiqdi iyo nacayb wa yusqiطu almahaaba haybada qofkana waa ridaya waalwaqaar iyo waqaarkii qofka ka muuqday xasiloonidii iyo haybadii qofka u lahaana waa baabi'inaya waa ridaya wa amaa maa salima min hadihi اlumuur amaa wixii ka nabadgala arrimahan oo kaftannada ka mid a fa huwa almubaax waa midka bannaan hadalkan o hadal muhiima waa wixii intaan ka nabadgala oo kaftannada ka mid a waa kafta ka bannaan buu yidhi fa huwa almubaax alladii kaasoo kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yafcaluh oo nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam idan misaaxa mubaaxa ah iyo midka la yska reebay waa kala duwan yihiin kaftanka ay ka dhalanayaan mafaasidan ma bannaan yahay ma bannaana mafaasida waxaa ka mid a qaswat اlqalbi waxaa ka mid ah alinshiqaal can dikr اllaah in laga mashquulo dikriga ilaahay waxaa ka mid ah in laga mashquulo alfikri fii muhimaati اddiin wuxuu kaa mashquulinaya can alfikri fii muhimaati اddiin waxaa ka mid a fii kaiirin min alawqaat inuu kuu gudbiyo ila aliidaa dhibaatayn dadka aada dhibaataynayso dhib hadduu meesha yimaadana waxaa ka dhalanaya xiqdiya nacayb qofka haddaad dhibto waruusan jeclaysan aad kula kaftanto xiqdiyaa imaanaya wuxuu ridayaa mahaabada iyo haybada ayuu qofka qaadayaa iyo deganaanta waxaasoo mafaasida kaftanka ay ka dhalanayaan waa manhiyun canhu ma bannaano in lagu kaftamo waxaa kaloo muhiima waxa lagu kaftamaayo ama qofka markaad la kaftamayso inay yihiin wax asiga ku tacalluqa laakiin haddaad asiga tilowdo oo dadkii eheladiisa qaar ka mid aad wax ka sheegto ama aada cayso ee aad tidhahdo hebel aan kula kaftamaayey hebel waaba qofkii maalan saaxiibka ay kula kaftamayey laakiin qofkaas kale waxaad u geysatay maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa adiya qof muslima oo aan joogin oo kaa maqan inaad dhibaataysay kaftankaagana wax shaqaa kumuusan lahayn kaftanka in la xadidaa waa muhiim ayadoo haddana kaftanka markii la xadido muxaramaadka iyo mafaasida laga saaro oo mubaax yahay maca daalika mubaaxaas inaan la badsan waa midkaa bannaan laftirkiisa lama badsado nebigu sala allahu alay wasalam mararka qaar waa kaftami jira laakiin mar walba miyuu kaftami jire mar walba nebigu ma kaftami jirin calayh isalaatu wasalaam maxaa yeele kaftanku wuxuu keenayaa qosol badan qosolkaas badanna wuxuu dhaxal siinayaa qalbi qallayl qofka marka qalbigiisa hadduu qallalo oo iska jeclaado waxyaabaha kaftannada ah iyo inuu maanta o dhan qoslo waa qof aakhira mooga waayo waa qof aan ka fakirayn in xisaabi ka horayso maxaa yeele qofka muuminkaa markii uu aakhiro iyo axwaasheeda iyo wixii ku tacalluqo uu soo xasuusto qosol uma yaallo low taclamuuna maa aclam ladaxiktum qaliila wala bakaytum kaiira haddaad ogaa lahaydeen buu yidhi waxaan ogahay in badan in yar waa qosli lahayda in badanna waa oy lahaydeen qaala raximah اllah baabu ma jaءa fi sifati kalaami rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama fi الshicr wuxuu baabu yahay maa jaءa wixii ku yimid fii sifati kalaami rasuuli اllaah salى اllahu عalayhi wasalam kalaamka nebiga calayhi salaatu wasalaam sifadiisa fi shicri gabayga dhexdii macnaa gabay markuu nebigu ka hadlaayo hadalkii sifadii ayuu baabu yahay kalaam oo dhan maaha horaan usoo marnay fii kalaami rasuuli llahi sal slam fii kayfiyati kalaami rasuuli llah baab ku saabsan laakiin baabkan maxaa lagu qayday waa fi shicr waa gabayga iyo sida nebigu u arkay sala allahu calayhi wasalam قال xdثna علي بن xجر qال xdثna شhريك عن المقدام بن شhريح عن أbيه عن cائشhaةa رaضي الله عنها qاaلت waxay tihi qiila lahaa waxaa lagu yidhi hal kana النبiyu slى الlه عليه وsلم نبiga عalaيه الصلاaةu وaسلاaم yتmثل بشhayءi min الشhعر yتmثل ay yadرب mثلا saasay culamadu ku fasiraan yتmثل nebiga عalaيه الصلaة وسلام tusaale mu usoo qaadan jiray bشhayءi min الشhعri شhay gabayga ka mida gabay wax ka mida tusaale ahaan mu usoo qaadan jiray qaalat waxay tihi kaana yatamaalu wuxuu nebiga alay slat slam tusaale ahaan usoo qaadan jiro la imaan jiray bishicri ibni rawaaxa ibni rawaaxa gabaygiisa ibni rawaaxa waa cabdullaahi ibnu rawaaxa radia allahu canh wayatamaalu wuxuuna nebigu calayh salaatu wasalaam soo qaadan jiray biqowlihi wayaatiika bilakhbaari man lam tusawidii wayaatiika waxaa kuula imaanaya bilakhbaari akhbaarta waxaa kuula imaanaya hadallada man lam tusawidii qof aadan wax zaada siinin qof aadan waxba u dirsan ayaa warka kuu keenaya wax walboo dhaca war waxaasi ma maqashay maanta waxaasaa dhacay buu ku leeyay adigana wax lacagood siinaysa iyo wax zaadood siisay midna ma jiraan umana dirsan waxaasi wixii akhbaarana asaa kuu soo naqlinaya qaala xadaanaa muxamed ibn musanna qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu mahdi qaala xadaanaa sufyaan athawri can cabdilmalik bni cumayr qaala wuxuu yidhi xadaanaa abu salama ibn cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah sala allahu alayhi wasalama nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina asdaqa kalimatin kelimad midda ugu run badan qaalaha shaaciru uu shaacir yidhi kelimatu labiidin waa kelimadii labiid alaa kullu shayin maa khala allaha baailu alaa kullu shayin shay walba maa khala allah ay maa cada allah markii alla subxaana wa tacaala laga reebo baailun waa baail macnaa wax dhammaanaya baail waa bimacnaa zaa'ir wax walba waa dhammaanaya wakaada umayatu bni abi salt umaya ibni abi salt wuxuu ku sigtay an yuslima inuu islaamo umaya ibni abi salt nin shaaciru ahaa oo jaahiliya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay umaya wuxuu ku sigtay inuu islaamo macnaa gabaygiisa ayuu nebiga alayh salatu wasalaam tilmaamaya waxaana noo imaan doona axaadiis tilmaamaya in nebiga alay slatu slam mararka qaar uu dalban jiray in lagu dul akhriyo قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جد بن سفيان البجلي قال وحو أصاب حجر رقح با وحو أصيب أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام فرتيس فدميت ويديك تيديك كيمي فقال وحو هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي hal anti maa anti adigu ma tiid ilaa usbucun ilaa far mooyaane damiiti dhiigowda macnaa dhiig ka yimid wa fii sabiili illaahi waddada alle dhexdeedna maa laqiiti yacni wixii aad kala kulantay ayaad kala kulantay macnaa far waddada ilaahay ku dhaawacanta mooye wax kale miyaa tahay saasuu nebigu laha calayh isalaatu wasalaam hal anti ilaa usbucun damayti wa fii sabiili illaahi maa laqiiti usbucna cashara luqaada ku jira hadda kahor dhowr mar waa soo marnay قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جد بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نحوه أي نحو الحديث المتقدم نبي شاعر ما أهين عليه الصلاة والسلام هل بيد يا لبا بيدنا شاعر لغما نغضو وقف هل بيت تريه أما لبا بيد شاقي شاعر نغن ماي ولبا شعر كان أما بيت كان iyo abyaadii nabiga calayh salatu wasalaam qaarkood uu sheegay waxay ku socdaan baxru rajas baxriga loo yaqaan oo buxuurta shicirkaiga gabayga ka mid a baxru rajaskana waa midka ugu sahlan oo ugu fudud qof aan shaacir ahaynaa dhowr bayd ka tirin kara marka nebiga calayh isalaatu wasalaam shaacir ma ahayn wamaa callamnaahu shicra wamaa yenbagii lah allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi gabay maanan barin nebiga calayh isalaatu wasalaam mana u habboona inuu shaacir noqdo rasuulka shaacir ma ahayn laakiin way jirta bayd baydad noocaan oo kale ah inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam sida baydkan iyo mid noo imaan doona ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib laakiin nebiga alay slat slam shaacir ma ahayn xadaanaa moxamed bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa sufyaan athawri qaala anba'naa abu isxaaq can ilbaraa ibni caazibin qaala wuxuu yidhi qaala lahu rajulu ninba wuxuu ku yidhi afarartum can rasuuli illah sala allahu alay wasalam rasuulka alla ma ka cararteen yaa abaa cumaara abu cumaaro abu cumaara waa kunyatu albara ibni caazib faqaala bara wuxuu yidhi laa maya wallaahi allaan ku dhaartaye maa wallaa rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ma dhabar jeedinoo ma cararin walaakin wallaa laakiin waxaa cararay oo dhabar jeediyey saracaanu nnaas dadka kuwooda degdegaayey talaqathum waxaa la kulmay hawaasinu hawaasin ayaa waxay kula kulantay binnabli fallaar hawaasin waa qabiilatun min alcarab qaswadan waa qaswatu xunayn qabiiladanna waxay macruuf ku ahaayeen bayna alcarab waxay ahaayeen rumaa arrumaa waxay macneed waa qolo shiish badan dad aada u shiish badanay ahaayeen marka nebiga calayh isalatu salaam saxaabadiisa meel u galeen markaasi waxay aada ula dhaceen fallaaro qolo shiish badanna way ahaayeen saxaabadii qaar ka mid a cararay warasuulu llaahi sala allahu alay slam calaa baqlatih nebiga calayh salatu salaamna markaa baqashiisa ayuu saarnaa wa abuu sufyaan ibn xaarit ibni cabdilmualib abuu sufyaan ibn xaaritna aakhidun wuxuu ahaa mid haya bilijaamiha lijaankii baqashii nebiga calayh salaatu wasalam lijaanku u hayo wa rasuulu llaahi sala allahu alay slam yaquul xaal nebiga calayh salaatu wasalaam uu dhahaya ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib abuu sufyaanna baqashii nebigu u celinaya calayh salaatu wasalaam rasuulkan wuxuu rabaa inuu hore u galo wuxuu ahaa ashjacu nnaas dadka kan ugu geesinimada badan oo ah nebigu sala allahu alay slam ayagoo saxaabada in badan carareen in yar ay nebiga kusoo hartay calayh salaatu wasalaam ayuu lahaa ana nabiyu laa kadib ana bna cabdilmualib abuu sufyaanna baqasha nebigu celinaya si aysan cadowga ula dhex gelin shaahidka u keenay imaamku waa maxay xadiidkan waa halkaa beyduu nebigu sheegay ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib waa kalaamu nebi sal slam fi shicri laakiin shaacir maahay nebiga قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نبي عليه الصلاة والسلام مكة أيو قلي في عمرة القضاء وابن رواحة ابن رواحة يمشي wuxuu soconayay bayna yadayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam hortii wa huwa yaquulu asigoo dhahaya khalluu bani lkufaar can sabiilih alyowma nadribukum calaa tanziilih darban yuziilu lhaama can maqiilih wa yudhilu lkhaliila can khaliilih khalluu bani lkufaar gaalow ka wareega buu yidhi can sabiilih waddada nebiga ka wareega banneeya waddada nebiga calayhi salaatu wasalaam alyowma maanta nadribukum waan idin garaacaynaa calaa tanziilih tanziilka ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka alluu noo soo dejiyay ayaan idinku garaacayna macnaa anagoo idin kaashanayna darban garaacid yuziilu lhaama madaxa ka zuulinaya can maqiilihi booskiisa waxaan idin garaacaynaa buu yidhi garaac madaxa ka zuulinaya meesha uu ku fadhiyo macnaa madaxyada alla idinka gurayaa w wa yudhilu lkhaliila oo ka mashquulinaya alkhaliila saaxiibka can khaliilihi saaxiibkii kale garaa waxaan idin garaacaynaa aad ku kala mashquushaan oo saaxiib uusan xasuusanayn saaxiibkii kale haddaadan nebiga ka hor wareegina calayhi salaatu wasalaam fa qaala lahu cumar cumar baa wuxuu yidhi ya bna rawaaxa ibna rawaaxo waa cabdullah bn rawaaxa bayna yaday rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam ma nebiga calayhi salaatu wasalaam hortii ayaad gabay ku tirinaysaa bayna yaday rasuuli illahi sal slam wa fii xarami illaah rasuulka calayhi salaatu wasalaam hortii iyo xaramka alla dhexdii taquulu shicra miyaad gabay ku leedahay faqaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi khalli canhu yaa cumar cumarow ka leexo falahiya ayada waa shicirke asracu fiihim way uga asracu way deg deg badan tahay fiihim dhexdooda waxay uga deg deg badan tahay min nadxi nabli shubidda lagu shubaayo fallaaraha fallaaraha lagu dhufanaayo ee lagu gamaayo waxaa uga xanuun badan oo uga deg deg badan gabayga ibnu rawaaxa gabaygu xanuun uu leeyahay khaasatan markii laysku weeraro gabayga carabta agtoodana qiimo badan uu ku lahaa shicirka iyo gabayga gabayga abu ibnu rawaaxa uu leeyahay fallaaro lagu dhufanayo mushrikiinta waa uga darnaa nebiga calayh slat slam marka wuxuu leeyahay ka leexo cumar radi allahu canhu wuxuu is yidhi nebiga hortii calayhi salaatu wasalaam iyo xaramka alle in shicir lagu tiriya sax ma ah laakiin nebigaa ka diiday calayhi salaatu wasalaam sidaas si la mid ah ayuu cumar wuxuu ugu qabsaday xasaan ibnu haabit radia allahu canhu uu yidhi maxaramka ilaahay shicirku ayaad gabay ku tirinaysaa xasaano markaasuu yidhi waxaan tiri jiray ayadou joogo qof adiga kaa khayr badan qof kaa khayr badanaan ka hor tiri jiray buu yidhi waxaana markhaati ah abu hureyra radia allahu canhu abu hureyra uga markhaati kacay in xasaan radia allahu canhu bayna yaday rasuulillaah uu ku tirin jiray gabayga wa fii xarami illaah gabayguna xasanuhu xasan wa qabiixuhu qabiix waa kalkalaam hadalkuu la midi ah gabayga wanaagsan waa wanaagsan yahay gabayga xunna waa xun yahay sida hadallada xun ay u xun yihiin hadallada fiicanna ay u fiican yihiin maxaa yeele gabayga waa hadal hadalka wuxuu uga duwan yahay inta badan sibxashuu leeyahay gabayga quluwina waa leeyahay inta badan dadka shucarada ah haaliban way sibxadaan badan in badanoo ka midana way ku tarax tagaan hadday yidhahdaan qofaan ammaanaynaa ammaanta aaday ugu fogaanayaan hadday yidhahdaan qofaan dhaleecaynaynana waxba reebi maayaan wuxuu yahay iyo wuxuusan ahayn ba waa ku dhaleecaynayaan hal qof gabay ha lagu weeraro ama haddii la yidhaahdo qofkan gabay ha laga tiriyo inta badan shucaradu waxaa laga yaaba inaysan qofka ku ekaysan markaasay qofka iyo nasabkii iyo dadku ka soo jeeda iyo asal iyo farac ay u raacayaan walidaalika markuu xasaan ibnu saabit radi allahu canhu uu yihi rasuulka ilaahay oo mushrikiintan gabay ku weeraraya nabiga calayh salatu slam wuxuu yidhahday sidee nasabkayga yeelaysaa qurayshuu rabay inuu gabay ka tiriyo ku caynayo rasuulka calayh salatu slam wuxu yidhahda nasabkayga ka warran markaasuu yidhi ilaahaan ku dhaartaye sida tinta cajiinka looga siibo ayaan kaaga soo siibayaa buu yidhi adiga iyo dadkaa ka dhalata waa idinka dhex saaraya inta kalena waxaan ku ekaynayaa buu yidhi weerar gabayga nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahday abuubakara nasabyada kala yaqaan abuubakar u tag abuubakaraa kuu kala sheegaya sida qorayshi tahay si nebiga calayh salatu wasalaam iyo dadkii ehelkiisaha looga saaro abuubakaraa u sharaxay radia allahu canhu kadibna mushrikiintii wuxuu ku ekeeyey weerar xasaan radia allahu canhu oo gabay ku weerarayo wuxuu ahaa shaaciru rasuuli illaah sala allahu alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu lahaa uhjuwa ruuxu lqudusi macak ku weerar gabay ruuxulqudusaa kula jira ruuxulqudus yaa waaye waa malaka jibriil kursiyaa loo soo dhigaayay bayna yaday rasuuli illah xasaan radia allahu canhu ama minbar asoo gabay tirinaya mushrikiintana ku weeraraya gabaygu markuu fiican yahay xaqa iyo sunnada iyo diinka lagu difaacayo aad buu u fiican yahay laakiin balaayadiisu waa markuu xun yahay waa markuu xun yahay oo ama bidca iyo khuraafaad lagu difaacayo ama dad cirdigooda lagu caynayo qabaa'il lagu caynayo walidaalika zamankii cumar radia allahu canh waa tuu xiray xudayah markii dadka ay ka baxsan waayeen xudayah shaacir u ahaa laakiin shicirkiisa wuxuu u badnaa inuu dadka wax ka sheego caayo cumar radia allahu canhu waa looga dacwooday ninuu caayey oo yidhi faqcud fainamaa anta aacimu lkaasi saasaa ku jirta gabayguu ku caayey fariisa buu yidhi adigu waxaa tahay mid la quudinayo oo loo dharaynayo cumar radi allahu canhu marka gabayga lagu dul akhriyay wuxuu yidhi warkaan wax weyn kuma jiraan ilama weyna macnaha uma fahmin cumar radi allahu canhu inuu warkaan weerar adagya markaasuu ninkii ka xumaaday ninkii soo dacwooday cumar radi allahu canhu wuxuu dalbaday in xasaan loo yeero xasaanaa yimid xasaanaa gabayga lagu dul akhriyey markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin ninkaan ninka waxba uma reebin buu yidhi wuxuu u reeba malahan buu yidhi wuxuu ka soo qaaday qof la maamulo fariiso ha lagu quudiyo ha lagu dharee nin raga ma tihid waa oo waxtar leh cumar radi allahu canhu wuxuu amray in la xiro xuteya in la xiro markuu muddo xirnaa gabayo uu cumar ku ammaanayo tiriyey muddo markuu xirnaa ayaa cumar looga shafeecay cumar radi allahu canhu wuxuu yidhahda waa ku daynayaa laakiin bishardi waa inay acraabda muslimiinta kaa nabad galaan waxaa la sheegay qisadiisa lagu sheegay inuu yidhi aniga ma dayn kara inaan dad wax ka sheego sababtu waxa waaye buu yidhi cidaan ka tegeyba ma lahan buu yidhi aniga hooyaday waa caayay buu yidhi gabayaan ku caayay aabbahayna gabayaan ku caayay xaaskayga gabayaan ku caayay naftaydana gabay kalean ku caayay buu yidhi marka kama hari karo cumar radi allahu canhu wuxuu yidhi haddii ay mar dambe la iikaa keeno adoo qof muslima wax ka sheegay carabkan kaa jarayaa buu yidhi carabkan kaa goynayaa lacagna waa siiyey lacagtaan qaada buu yidhi waxaan kaaga iibsaday acraabdii muslimiinta inaad ka leexato haddii kale carabkan kaa jaraya gabayga markuu xun yahay marka waa gabayda xutay oo kale iyo imruulqays iyo markuu naagaha ka sheekaynayo kuwaasaa gabaya u liita laakiin gabayga wanaagsan gabayga wanaagsan ee sida gabayadii xasaan iyo kacb ibni maalik iyo cabdullaahi ibni rawaaxa waa gabayo diinta lagu difaacayo gabaygaasi waa gabay amaanan iyo manduumaadka laga tiriyo fi lculuumi sharciya soo ma aragina fanni walba manduumaad uu leeyahay maxay culimmadu u samaynayaan sidaasi tashiilan lilxifdi xifdiga in ardada loogu sahlo awgeed gabaygu hadalkuu la mid yahay si haddii hadalku fiican yani hadduu gabaygu fiican yahay waa waa fiican yahay xadaثna cli bn xujr qaala xadaثna shariik can simaag bni xarbi can jaabir bni samura qaala wuxuu yidhi jaalastu nabiya salى اllahu alيه waslm nabiga alayh الsalaatu wasalaam ayaan la fadhiistay akara min miati mara in ka badan boqol jeer wa kaana asxaabuhu saaxiibadiina waxay ahaayeen yatanaashaduuna shicra kuwa gabayada tiriya wayatadaakaruuna isxasuusiya ashyaaa ashyaa min amri ljaahiliya umuurtii jaahiliyada ka mida wa huwa saakitun xaal nebigu calayh salatu wasalaam aamusan yahay wa rubbamaa tabasama waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu dhoola caddeeyo macahum saxaabada macood markay umuurtii jaahiliyada ka hadlaan iyo waxyaabihii jaahiliyada la samayn jiray saxaabadu waa qosqosli jireen radia allahu canhum nabiga calayh salatu salaamna waa dhoolla cadday jire waana la fadhiya marka hadalladooda u dhegaysanaya qaala xadaana cali bni xujr qaala xadaana shariik can cabdilmalik bni cumayr can abi salama can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alيyه waslama qaala ashcaru kalimatin takalamat biha alcarabu kelimad midda ugu shicir badan oo carabay ay ku hadasho kalimatu labidin way alaa kulu shayin ma khala allaha baطilu قال xdثna أحمد بن منيع قال xdثna مروان بن معاaوية عن عبداللahi بن عبدالرحمن الطائفي عن cمر بن شhريد عن أbيه qاala wuxuu yidhi kuنtu waxaan ahaa ردف النبي slى الlه عليه وsلم mid nbiga fangala عليه الصلاaةu وaسلام faأنshدtu waxaan u tiriyey oo aan yani u akriyay مiئaةa qاafiية boqol qaafiyo min qowli أمyة بn abi salt الثaqفي ka mida boqol qaafiyo qaafiyadu waa yani waxa uu ku dhammaado shicir walba ama bayd walba qaafiyalena macnaa boqol baydo ula jeedaa kullamaa anshadtuhu beytan mar walban beyd u tiriyo qaala linabiy sala allahu alay slam nabiga alay slat slam wuxuu ku dhihi jire hiih hiih bimacnaa waa zid ku dar xataa anshadtuhu ilaa aan u tiriyey mi'atan boqol yacni wuxuu ula jeedaa beytan waa boqol beyd faqaala nabiyu sala allahu alay slam in kaada la yuslim wuxuu ku sigta buu yidhi inuu islaamo umaya bn abi salta mana islaamin walidalika xadiidka qaar waxaa kusoo aroortay inuu nebigu yidhi sal lla ly slama aamana qalbuhu aamana shicruhu walam yu'min qalbuh gabaygiisaa rumeeyey qalbigiisna ma rumayn gabayadiisa waxaa ku jiray qaar bachiga iyo nushuurka uu ku qiraayo waana cajiib jaahiliyuu ahaa jaahili buu ahaa jaahilinimuuna ku dhintay haddana maca daalika wuxuu leeyahy ilaahay muutaduu soo saara waxaa ka mid ah abyaadiisa majid اllaha huwa lilmajdi ahl rabuna fi الsamaaءi amsa kabiira dalika almunshiءu اlxijaaraةa wاlmowta وaأxyaahm wakana jadiira alla waa midka soo saara buu leeyahay yani waa midka abuura dhagaxda iyo wاlmowta kuwa dhintay وaأxyaahm waana nooleeye alla subxaanaه wa tacala waa midka nooleeya waana jaahili lidalika nebi alay slat slam wuxuu yidhi in kaada layuslim ninkan wuxuu ku sigtay inuu islaamo marka gabayadiisa la fiiriyo shaaciruna ahaa gabayo fara badan leh qaala xadaanaa ismaaciil ibnu muusa alfazari wa cali ibnu xujr walmacna waaxidu qaala waxay yidhahdeen xadaanaa cabduraxmaan ibn abi zinaad can hishaam ibni curwa can abihi can caaisha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu llahi sal ly slam yadacu lixasaan ibni haabit mimbaran nebiga calayh isalaatu wasalaam xasaan ibni haabit wuxuu u dhigi jiray mimbar fi lmasjidi masaajidka dhexdii yaquumu calayhi uu dul istaago qaa'iman xaaluu yahay mid taagan yufaakhiru can rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam nebiga calayh isalaatu wasalaam ayuu ammaanaya yufaakhiru ay yadkuru mafaakhira nabiy sal ly slam wuxuu sheegayaa ammaanadii nebiga calayh isalaatu wasalaam ow qaala ama wuxuu yidhi yunaafixu can rasuuli llaahi sala allah alay slam waa shakun min araawi yunaafixu baa bimacnaa yudaaficu wuxuu difaacayaa nebiga sala allah alay slam wayaquulu wayaquulu sala allahu alay wasalam nebiga alay slat slam wuxuu dhahayay ina allaha yu'ayidu xasaana biruuxi اlqudus allah subxaana wa tacaala xasaan wuxuu ku xoojinayaa ruuxu اlqudus maa yunaafixu ow yufaakhiru can rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam intuu nebiga difaacayo ama uu ammaanayo rasuulka calayh salaatu wasalaam ilaahay xasaan wuxuu ku xoojinayaa jibriil calayhi salaam xasaan radia allahu canh wuxuu ka mid ahaa shucaradii nebiga calayh salaatu wasalaam rasuulka alay slat slam shucaraa jirta zamankiisa xaqa difaacda iyo diinka laakiin waxa ugu horreeyey uguna mashhuursanaa xasaan ibni haabit radia allahu canh gabayo fara badan ayuuna mushrikiinta ku weeraray rasuulkana ku ammaanay uu ku difaacay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa gabay uu markii abu sufyaan radia allahu canhu intuusan islaamin ka hor ayuu nebiga gabay ku caayay abu sufyaanaa caynay rasuulka alayh salatu wasalaam gabayuu ku weeraray intuusan islaamin ka hor markii dambe waa islaamay abu sufyaan radia allahu canhu lakiin waa qabla islaamihi waxaa u jawaabay xasaan radia allahu canh jawaabtiisana qayb ka mid a abyaaddii uu nebiga ku difaacayay imaam muslim ayaa soo saaray fii saxiix muslim waxaana ka mid ahaa inuu yidhi hajowta muxamada faajabtu canhu wa cinda allahi fi daka aljazaau hajowta muxamada baran taqiya rasuula allah shiimatuhu lwafaau atahjuuhu walasta lahu bikuf'in fasharukuma likhayrukuma alfidaau gabaygu waa dheeraa gabaygu waa dheeraa qayb ka midana imaam muslim raximah llah wuxuu ku sheegay fii saxiixi muslim culimmaduna qaybo kaloo ka mid ah waxay ku sheegaan fii kutub اladab abyaaddiisuna intaa way ka badnayd laakiin qaybahaasaa ka mid ahaa oo ugu jawaabayey abu sufyaan radia allahu canh gabayga uu nebiga ku weeraray intuusan soo islaamin ka hor laakiin bacda islaamihi gabaygaas hore u tiriyey wax miyuu u dhibaya abu sufyaan alislaamu yajubu maa kaana qablah islaamku wuxuu baabi'iyaa oo dumiyaa wuxuu ka horreeyey xadaanaa ismaaciil ibnu muusa wacali ibnu xujrin qaala xadaanaa ibnu abi zinaad can abiihi can curwa can caaishata radia allahu canha عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين